haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira halkan uga soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari
wacna wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale sida aad inooga barateenna barnaamijka waxaan idinkugu haynaa heeso la yaab leh weliba toddobaadkan heeso intooda badan ah heese jacayl ayaan idinkugu haynaa waa way kala darayinsa ma toddobaadkan toddobaadkan aad iyo aad bal dhegaystayaashana waxaan filayaa in ay ka heli doonaan warqadda ugu horeysa caasha warqadda ugu horeysa ee toddobaadkan waa dhambaal hambalyo ah waxauu naga soo gaaray hooyo sacdiyo shariif nuur shariif cabdiraxmaan iyo hooyo shamso qalinle bare hooyo maryan qalinle bare faadumo maxamed isaaq waxay ku magac dheer tahay faadumo arlaadi iyo saygeedah ismaaciil j k marguus iyo caruurteeda khatare isaaq iyo saygeeda deeq shariif cabdinajiib mawliid iyo xaaskiisa nuurto shariif cabdicasiis shariif cabdulaahi shariif daynabo maxamed sha baa lasoo qoray marka ma shariif baan dhahaa mise sheekh baan dhahaa marka daynabo maxamed ama waa shariif ama waa sheekh midkuu yahay dadka soo qoraa garanaya iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo guuraay sheekh isaaq iyo maxamed nuur iyo amiira sha isaaq baa layidhi marka ma shariif isaaq ba mise waa sheekh isaaq marka bal aan shariif ka akhriyay toddobaadkan dhambaalkan toddobaadkii hore u isoo maray sheekh baan u akhriyay toddobaadka waxaan u akhrinayaa nuurow shariif marka kii saxa hadduu toddobaadkii hore sax ahaana kaasay qaadanayaan hadduu toddobaadkan sax ayaan kanaa la qaadanaya marka waa amiiro shariif isaaq aan u qaato iyo berkana shariif isaaq iyo maymuuna shariif isaaq iyo maxamed nuur sheekh isaaq iyo hooyo taqila sheekh maxamed xasan barkan iyo samsam axmed abukar iyo xasan axmed abukar iyo muna axmed abukar iyo aamina axmed abukar iyo hibaaq axmed abukar iyo xaajiyo shariif abukar iyo cabdinaasir shariif dhammaan reer sheekh isaaq iyo dhammaan reer shariif nuur shariif cabdiraxmaan dhammaan reer faadumo xanshi baa layidhi iyo dhammaan reer axmed abukar waxay dhammaantood iyagoo isku duuban tahaniyad aroos hawada u marinayaan maxamed sha baa layidhi markaa ma shariif isaaqba mise waa sheekh isaaq waxaa layidhi maxamed sha isaaq sha maxamed iyo marka aan idhaahdo maxamed shariif isaaq sheekh maxamed ama maxamed sheekh isaaq sheekh maxamed iyo nasre maxamed mooge oo meherkood uu ka dhacay magaalada hargeysa iyo sidoo kale xasan shariif isaaq sheekh maxamed iyo jaaliya shawful sheekh cabdiraxmaan oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waaro noqda kuwii rabi uu kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo canuura waxaan ka cudur daaranay mar haddii sha lasoo qoro isla markaasna aadan ogeyn shada waxa loola jeedo ma shariif baa ma sheekh baa marka ti aniga haddii lasoo qoro sheekh baan u aqriya sidaasaan u aqaanaa marka haddii shariif laga wada haraalle ahaadaan oo ha u qaataan
sida saxda caasha ee af soomaaliga inta maaragtay aan ka naqaanay shacda waa shiiq oo lasoo gaabiyey shari shariif ma gaabsamo marka haddii shariif laga wado waxaad leedahay shariifka oo dhamaystiran ha lasoo qoro aad iyo aad shariif waa dhamaystiran yahay ma gaabsana kolley dadka macalimiinta kuwa af soomaaliga naga yaqaan laakiin sha sheekh ayaan aniga dabcan u aqaanay sheekh lasoo gaabiyey wata wata dhambaalka xiga dhinacaaga nuro dhambaalka dhankayga ugu horeeya caasho waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah sacdiye isaaq dhure iyo nimco isaaq dhure nadiifo isaaq dhure iyo nuurto isaaq dhure luul isaaq dhure iyo shamso isaaq dhure ibraahim isaaq dhure nuur isaaq dhure waxaa kaloo ku jira aadan iyo cali naasir zakariya dadka kale ee warqadda ku jira waxaa kamid ahaa cabdi aadan kuulow iyo yunis aadan kuulow faadumo macalin isaaq eedo muslimo salaad iyo hooyo bashaare cali sheekh iyo hooyo maryam sheekh cabdi dhammaan reer isaaq dhure oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay tahaniyad aroos ay u dirayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah luul aadan cali iyo xasan isaaq dhure oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo janaa'i gaar ahaan xaafadda towfiiq ducada iyo heestaba v o e da ayaan u wakiilana ayaa laleeyahay caasha ducada iyo heestaba ma kusiiha
ducada iyo heesta labadaba nuuro adaan suu kaa daraya waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allah idin siiyo bashbash iyo barwaaqana ku noolaada dhinaca heestana waxaan idiin soo qabanay heesta sayruuq iyo fanaanada codka macaan maryan sheekh nuur maryan ruun waa tahay intiiba adaa isku raaciyey annagana dhegahan ku amaahinaynaa waa ku dhegaysanaynaa Waa tahay dhegeysi wacan ayaan leenahay
maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido aytuu sibiqigu dhex galay nuuxusada rigayda degay maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido aytuu sibiqigu dhex galay muuxusada rigayda degay maxan silsiliyuun aytuu balag ii sawiray aa muxuu muxuu beenigu sasabay maxan silsiliyuun aytuu balagi sawiray aa muxuu muxuu beenigu sasabay sal iyo baar caashiqow malihid sohodin gaara iyo saxayda meel loo qaabta oo silsilad xidhan baa tahe xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi salbiya baara caashaqo melihid sohodin gaara iyo saxayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahe xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi maxaa sanadahan jacayl hurdadayga salaaliyo saqdii dhexe miyuu imiray maxan soofaan riyada maxaa sanadahan jacayl hurdadayga salaaliyo saqdii dhexe miyuu imiray maxan soofaan riyada maxaan samadiyo hawada aytuu sawd iiga baxay aa sidii sayruuqu kacay maxan samadiyo hawada aytuu sawd iiga baxay aa sidii sidii sayruuqu kacay sal iyo baar caashaqow malihid sohodin gaara iyo saxayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahe xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi asal iyo baar caashaqo malihid sohodin gaara iyo saxayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahe xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi waa tahay maryan sheekh maryan ruun iyo heesta sayruukh ayaan intaas ku dhaafaynaa mar kale dhambaalada dhegeystayaasha ay soo dirsadeen ayaan guda galaynaa nuur oo hortama dhinacaaga mise dhinacayga dhambaalkan soo socda dhambaalka xaggaada ayuu markaan jiraa caasha waa tahay waxaa lagu soo bilaabay magacaygu waa maxamed yaasiin ibraahim oo jooga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay baa la yidhi waa tahay maanta waxaan jeclahay buu yidhi inaan halkan hambaliyada dhalasho ee farxadda leh aan uga dira buu yidhi hooyo raxiimo cali aamin iyo seegeeda adeer yaasiin cabdiqaasim oo toddoba iyo labaatankii bishii sideedaad aanu soo dhaafnay ee sanadka laba kun iyo labaatanka ay gabadh ugu dhalatay deegaanka qaahira baa layidhi ee gobolka baay marka waa qaahira waa xaafad baan u qaatay oo gobolka baay ka tirsan sidoo kale hambalyada waxaa diraya baa layidhi siciid yaasiin cabdi qaasim mujaaladiin yaasiin cabdi qaasim iyo haaruun yaasiin cabdi qaasim iyo junayda yaasiin cabdi qaasim iyo hindiya yaasiin cabdi qaasim axmed yaasiin cabdi qaasim iyo raxmo yaasiin cabdi qaasim iyo cadeey yaasiin cabdiqaasim iyo baa la yidhi bayaadir cabdirasaaq cabdulqaadir iyo dhammaan reer yaasiin cabdi qaasim waxay jecel yihiin inay hambalyadan u diraan baa la yidhi aaba yaasiin cabdi qaasim iyo hooyo raxiima cali aamin oo ay gabar igu dhalatay magaalada baydhabo janna gaar ahaan xaafadda baa la yidhi qaahira waxay leeyihiin allaha ka dhigo midii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda annagun waxaan leenahay aamiin dhammaalkanna waxaa lagu bilaabay dhammaan bahda v o a soomaali waan idin salaanay saaxiibayaal annagana waan idinka qaadnay waxaa diraya dadka kale ah adeer cali macalin cabdi iyo adeer saciid macalin cabdi adeer uweys macalin cabdi iyo eeda caasho macalin cabdi eeda sacdiye macalin cabdi cabdiweli macalin hureyre iyo cabdiraxmaan macalin hureyre iyo mucaad macalin hureyre ismaaciil macalin hureyre iyo shariifo macalin hureyre jaweyriye macalin hureyre sawado macalin hureyre iyo dhammaan reer xuseen muuke oo kala jooga daafaha dunida waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan nuuriye macalin cabdi xuseen iyo aamine xoosh cabdille oo uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan soddonkii bishii agost ee aanu kasoo gudubnay wiilkaasoo loo bixiyey ayuub ayuub waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkan markaan soo qabtay dadka daray waxaa ugu horeeya aabe xasan muxyidiin dadka kale ee kula jirana waxaa ka mid ah hooye xaliimo toxob maxamuud iyo ibraahim xasan muxyidiin iyo abuukar xasan muxyidiin axmed xasan muxyidiin iyo ismaaciil xasan muxyidiin iyo maxamed xasan muxyidiin iyo deeqa xasan muxyidiin iyo raxmo xasan muxyidiin iyo leyla xasan muxyidiin baa la yidhi waxaa kaloo dadka tahniyada diraya ka mid ah ay xaliimo cali maxamed iyo dhammaan reer xasan nuur gacal dhammaan dadkani waxa ay hambaliyo aroos oo farxad leh hawada u marinayaan iftin maxamuud maxamed iyo cabdulaahi xasan muxyidiin oo ku aqalgalay magaalada jowhar waa lagu soo galo nuur oo jowhar haddaan maqlaba adigaa hor yimaada oo oo geedihii geedihii booska iyo qudaarta iska hoos fadhiyo isaga leyrsanaya alla qurux badana yaa salaam xasuus dheera gelisa caasha halkaas noogaga sam haddii kale aada u qurux badan taasoo ma marka barqa la joogo ee beeraha la dhex joogo ee ay cawskii iyo iyo iyo dhirta isku garaacayso waa nicmo maaragtay ah waxaan ku fasiri lahaa magaalo nicmo uu alla kumanaystay waana sida aad sheegtay magaalo cagaaran oo webi dhex mara oo qurux badan dadka degan ay yihiin dad nabadeed oo beeraley ah waa- waa janno adduun soo ma janno adduun aan kugu daro waxaan xasuustaa waagii la qaxayay sagaashamaadkii ha
maraan tagnay degmada janaale haye dadka reer janaale waxay nagu soo dhaweeyeen hadal aan ilaa iyo hadda xusuusto mar walba aan beer maqlay igu soo dhacdo haye waxay leeyihiin janaale kusoo dhawaada janno adduun kusoo dhawaada marka runta laga hadlana janno adduunay ahayd adoo geedihii hoos fadhiya wiil yaraa intuu ordo uu geed dheer ilaa iyo cirifka ugu sarreeya intuu tagu qumbe kaaga soo gooyo kuu keenaya ilbil- ilbiriqsi wax oo dhan markaas inta afka laga jaro aad iska cabaysaa marka jannadii ay sheegeen iyadoo toosna waana tuseen marka maasha allah Eh, reer jowharkana maahmaah gaar ah leeyihiin oo ah adduunyo jowharka joog eh, aakhirana janno waxaan filayaa taasna inay kusoo gaartay Ya,
marka jannaad ku jirta sama marka waayadaad jawhar joogtay jannaan ku jiray aad iyo aad waa magaaladii aan ku dhashay ee aan ku barbaaray maaragtay qof kastana dabcan caasha halkuu ku barbaaray waa aada ayuu uga duwantaha una jecel yahay magaalooyinka kale absolute nuuro waa kugu raacsanaha waa janna qudhayda een, jawhar ima dhumanayso waa tegay iyadoo aada u qurux badan oo beeraha sidaas ay maaragtay dhirta isku garaacayso aada u qurux badan maasha allah waa tahay waxa ay ku aqalgaleen dhambaalkiiba waan ka gudubnay xusuusaa nala tagtay maxamed waa iftiin maxamuud maxamed iyo cabdulaahi xasan muxyidiin oo ku aqalgalay magaalada jawhar ee gobolka shabeellaha dhexe ducada waa xaggiina baali nuuro oo adigaa u duceynaya ahlu beytka baaba joogay waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allah idin siiyo waa tahay caasha kaalimihii heesaha haddii aan jaleecno heesta labaad ee, horta inta aanan u gudagelin heesta labaad ee, aan ku xusuusiye waxaan filayaa inaad hore u maqashay een, jacayl dhiig ma lagu qoray macdaba ka daa iyo maaragtay jacayl dhiig ma lagu qoray weli dhuux ma loo shubay dhabanada cad laga jaray ya salaam marka een, fanaankii da-da yaraa ee maaragtay cajiibka ah maxamed bike ayaa isna waxa uu leeyahay jacaylka ma kuu dhiga dhiigayga ma kugu habaa dhaayadiisa ma kuu lisaa halbowlaha ma soo dhuraa dareenka ma dheehiyaa oo xinjiro ma u dhaamiya bal ka waran ereyadaas oo abwaanka heestan sameeyey iyo hadraawi meelay iska shabahaan maystire
aada iyo aad een, waa hees la yaab leh een, halkudhegeyaduna uu yahay nolosha maysu dhaaranaa waxaan leenahay dhegeystayaasha bal nala dhegeysta
jacaylka ma ku dhigaa igayga ma kugu habaa daydiisa ma kuulisa halbowlaa ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya xijira muu dhaamiya jacaylka ma ku dhigaa igayga ma kugu habaa dhaydiisa ma kuulisa halbowlaa ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya xijira mau dhaamiya xubbiga mau dhiidhinaa intada mau dhaadhacnaa qulubta ma wadaadhaynaa xubbiga maudhiidhinaa intada maudhaadhacnaa qulubta ma wadaadhaynaa axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana Aa, nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana Aa, nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana nasteexa ma kugu dhaqaa aroos ma ku dhiranaa raadkeenna ma wada dhisnaa rajada ma dhabaysanaa dhaliil ma ka baajinnaa farxadda ma la dhaygagnaa nasteexa ma kugu dhaqaa aroos ma ku dhiranaa raadkeenna ma wada dhisnaa rajada ma dhabaysanaa dhaliil ma ka baajinnaa farxadda ma la dhaygagnaa niyadda waa ku dheertaho xiskaa dhadhan kugu hayay dhammaystiramay ahaa iyada waad ku dheertaho xiskaada dhankugu haye dhammaystiramay ahaa axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina dhaayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana aa nolosha nolosha nolosha maysu dhaarana axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhammaan ma barbaarina dhaayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha maysu waa tahay heestaasi macaan ee, fanaanka maxamed bike waxaan filayaa inaad ka wada hesheen ee, warqadihii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno waxaa gacanteeda ku jirta dhambaal ay inoo soo direen dadka kale ah hooyo xalaawi cilmi nuur jaamac iyo faadumo cilmi nuur jaamac nuuro cilmi nuur jaamac iyo arwaax xaashi xiirey samater Eh, waxaa kaloo ku jira dadka diraya galad xaashi xiire samater iyo mahdi axmed deeqa shariifa luul eh, dahabo xaashi xiire iyo farxiye cali kaar iyo caruurteeda waa farxiye cali karaar iga raalli ahaada waxaa kaloo ku jira cabdiraxmaan dicde iyo cabdixaafid arwaax xaashi iyo cabdulaahi shorey cabdulaahi cali axmed iyo cabdulaahi abukar qooje kowsar maxamed cabdulaahi iyo dad kale oo aad iyo aad u fara badan een, warqadda aad ayay u dheer tahay dhammaan dadkaas waxa ay hambalyo farxad leh ay u dirayaan lamaanaha aanan kala dhicin galad xaashi xiire samater iyo xabiibo cabdulqaadir maxamuud oo ay gabri ugu dhalatay magaalada guriceel ee gobolka galgaduud waxaana gabadhaas loo bixiyey ifraax ifraax waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda iyo dad dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkana asalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay marka hore waxaan salaamaynaa baa layidhi dhammaan bahda v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashicuud iyo daandure baa layidhi waa tahay waan idinka guddoonnay daandure anaa u qaaday nuuro fadhiin anaa u qaadayo intabanaa isku daray marka xiga baa layidhi halkan waxaan hambalyo kaliya laaba waxaa hambalyo kaliya laaba ka diraya baa layidhi annagoo kale ah aabe sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi xasan xuseen sheekh maxamuud sayid warsame hooyo ladan sheekh maxamuud iyo axmed sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi iyo sheekh yuusuf sheekh cabdiraxmaan sheekh cali iyo sidoo kale daahira sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi iyo nasro sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi iyo sahre sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi iyo maxamuud sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdi iyo sheekh xaafid maxamed sheekh cabdi iyo qadar sheekh aadan sheekh cabdi iyo sheekh maxamed nuur sheekh cabdi xasan iyo dhambaalka uu dheeryahay waxaa kaloo ku jira sheekh cabdul dhammaan waa mashaayiqa sheekh cabdulqaadir sheekh maxamuud sayid warsame iyo xafso sheekh maxamuud sayid warsame iyo dhammaan reer xasan xuseen iyo reer sayid warsame iyo cabdulaahi dubbad sharmaarke waxa uu ku magac dheeryahay al cadaala iyo weriye cumar cali xarbi iyo aadan cabdulaahi khaliif waxa uu ku magac dheeryahay habi khaliif iyo siyaad shiraar biixi waxau ku magac dheeryahay shiraar carabey iyo cismaan cabdi cali waxau ku magac dheeryahay gome iyo wacan xasan xaaji good iyo injineer ibraahim qoor dheere iyo nimco xasan xaaji good waxaa kaloo dhambaalka ku jira waa labadii qof ee ugu dambeysaan akrinaya waa siciid xasan faley iyo xasan cabdi aadan oo xasan mataan ku magac dheer dhammaan asxaabtaasi faraha badan leen soo sheegay waxaa iyagoo isku duuban oo kalena jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay hambaliyo kal iyo laaba hawada u marinayaan aabe faysal sheekh cabdiraxmaan oo ku magac dheer faysal jakatore waa jakatore ditore maaha waa faysal jakatore iyo hooye sucaad sheekh maxamuud siciid warsame oo wiil ku dhashay gobolka gado gaar ahaan degmada beled xaawo waxaana yidhaahdeen isbetelka khaliil ayuu ku dhashay taariikhdu markay ahayd koob iyo soddonkii bishaan soo dhaafnay ee sideedaad ee sanadka laba kun iyo labaatanka wiilkaas waxaa loo baxshay baa layidhi axmed nuur faysal sheekh cabdiraxmaan waxaana dhammaanteen leenahay bay yidhahdeen axmed nuur soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaco oo baarina u noqda annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan anala u raaciyey waxaa noo baaqay dadka kale ahaa jameele cabdi faarax iyo hinda cabdi faarax caashe cabdi faarax xamdi cabdi faarax iyo xaawo maxamed raage xaawo maxamed ciise dacar iyo cabaas cabdi faarax yuusuf cabdi faarax iyo ciid cabdi faarax maxamed cabdi faarax iyo faysal faarax barre cadnaan maxamed xasan iyo axmed maxamed xasan maxamed maxamed xasan mushtaaq maxamed xasan iyo najax maxamed xasan dhammaan dadkaas oo jooga gudaha dalka soomaaliya waxay halkan hambalyo dhalasho oo farxad leh ay uga dirayaan aabe cabdirasaaq axmed faarax dalmar iyo hooyo doctorise ifraax maxamed xasan ismaaciil oo uu wiil ugu dhashay caasimadda dalka kenya ee nairobi maalintii axadda taariikhduna ay ku beegnayd lix iyo tobankii agost waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo ubadkaasi kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay dhinacii heesaha bal aan kaga nasanno maadaama warqado dheedheer aan akrinay heesta saddexaadna caasha hoostaada ayay taalla waa tahay heesta saddexaad mar haddaad iisoo riixday nuuro mid laga leexleexda ma aha leebkii jacaylka goorma kugu dambeysay libaaxa nukulanaan ladana oo ku moodo lilaahi usala si lilaahi baan u salaama leedahay libaaxii bay habsiisa iyadoon sugayn allah waxbaa ka dhacay waxaasaa kaa jacayla waa sidaan hore u sheegnay heesaha maanta waa heese jacayl moogta waa tii aan hore u dhahnay aada iyo aada weliba heesta qeybo qeyb ay kuu dhibaysaa laakiin qeybta ay heestaba maaragtay aniga iga soo jiidatay libaaxaas habka la siiyey waxaa kasii xag jira qeybta ay leedahay sidii laylo iyo qays laxoodkaan la galay waa midaan weligiisba dhammaanayn yaa salaam yaa salaam yaa salaam waa hees cajiib ah inta aananba dhegeysan caashaay heesta adaaba noo dhameeyo codkaadaan kuwada maashaalnaya
waa tahay mari mursal ayaa sidii loogu talagalay oo dadka o dhan dhaqaajinaysa u qaadaysa dhegeysi wacan ayaanu leenahay
waa
codkii jacaylka iyo maryan mursal ciise waxaan filaya dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan dhegeysana nuura oo weliba qaarkood aan ogahay halka ay joogaan inay si weyn maanta uga helayaan waa tahay dhambaaladii haddaan mar kale jalleecno dhambaalkan dhinacayga yaala waxaa ciwaan looga soo dhigay hambalyo meher dadka dirayana waxaa u horeeya doctor daahir jaamac muuse daljir ayuu ku magac dheer yahay mahad axmed shire maxamed maxamuud indhabuur buu ku magac dheer yahay iyo cabdikariim maxamuud xayd xirsi wuxuu ku magac dheer yahay guji iyo cayaaryahan baa la yidhi maxamed jufooc cayaaryahan abakar jufooc cabdiqani maxamed yuusuf aidhia baa la yidhi buu ku magac dheer yahay iyo mawliid sidoo kale waxaa ku jira walaalaha ku jira mid waa mawliid mid waa xaliimo waxaa kaloo ku jira maxamed sidoo kale walaalaha ku jira mid waa mawliid midna waa xamaado iyo maxamed biciir iyo samatar xasan muuse iyo cabdirasaaq xaashi muuse iyo axmed naasir cabdi cabdulaahi wuxuu ku magac dheeryahay dicin iyo xamse cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan faysal ismaaciil dhego ku magac dheer iyo macalin mawliid cumar madar iyo khaalid cumar madar iyo macalin cabdiraxiim iyo dhammaan baa la yidhi dhalinyarada iyo aqoon-yahanada xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan saaxiibkood baa la yidhi waa ke waa maxamed axmed shire oo ducaale lagu naanayso iyo marwadiisa muna carab suleymaan oo sideedii bishii sideedaad aanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun iyo labaatanka meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa fiiro gaara baa la yidhi ducada waa xaggiina waa tahay meherkan ka dhacay magaalada hargeysa ee dhex maray maxamed axmed shire ducaale iyo muna carab suleymaan maxaa ku duceynaysaa nuuro waxaan leenahay arooskana soo dedejiya isku waara oo ubadda kheyr qaba ilaahay ha idinku arsaaqo aamiin dhambaalka aan anahaya caasho waxa uu naga soo gaaray waxaa marka hore lagu bilaabay cabdiraxmaan axmed nuur giindhe oo ku nool magaalada melbourne ee dalka australia waa magaaladii uu joogay waryaheena ibraahim cumar baafo ayaa waxa uu leeyahay waxaa waan idin salaamay asxaabta waan ka qaadnay caasha anagoo isku duuban waxa uu leeyahay waxaan diraynaa dhambaal aroos dadka dirayana waxaa ka mid ah cabdiraxiin axmed nuur giindhe iyo arwaax xaashi samatar liibaan maxamed shirwac sidiiq aadan xidig iyo shaafici shaaciyo ciid xasan xuseen xasan nimcaan jaamac maxamed iyo sacad maxamed daahir cabdulaahi oogle iyo qadar good gardaase hani soomaaliya iyo falastiin khaliif yuusuf caasho ayaale cartan iyo xamde maxamed faarax aamine ifraax cabdi iyo xayaad ismaan xuseen iyo deeqaladan dhammaan dadkan oo kala jooga dunida dacladeeda waxa ay dhambaal aroos oo farxad leh ay u dirayaan cabdinaasir sheekh maxamed ciire iyo marwadiisa xaliimo cali xaasho oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ducadan waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaan leenahay noqda kuwa isku waaro oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana aaminayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya toddobaadkanna waa tahaniyad aroos dadka dirayana waxay kala yihiin ruqiyo xasan imaan iyo faadimo xasan ismaaciil iyo firdowse xasan ismaaciil iyo qaasim ismaaciil waa qaasim cismaan iyo maxamed cismaan iyo sheekh axmed cismaan iyo sheekh maxamed cismaan iyo maxamed jeelle xiish iyo xaaskiisa faadimo saalax iyo amaal maxamed jeelle xiish iyo abaayo nuurto cabdi iyo abaayo hibo derow iyo abaayo fadxi maxamed iyo abaayo nimco maxamed iyo abaayo xabiibo macalin ibraahim baa la yidhi bowa soo booda waa bowa cabdi bashiir maxamed bowa kalaa ku jira waa axmed iidow waa axmed iidaro baa la yidhi iyo hooyo dahbo xuseen cabdi iyo hooyo iyo hooyo baaba gacal baa la yidhi iyo salmo maxamed cabdulaahi dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo aroos hawada u marinayaan arooskii aroosadda baa la yidhi ismaaciil cismaan samaan iyo nadiifo maxamed dhiciiso arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaana dhagaxley ducada waa v o baa la yidhi waxaan ugu daceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo arooskaasi midkii loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo waa tahay aamiin ayaan ana raaciyey gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay mar haddii aad akhrisay warqadii ugu dambeysay waxa la sugaaba waa heestii ugu dambeysay ee aan barnaamijka kusoo khatimi lahayn caasha bal maxaan soo qabanaa oo aan dhegeystayaasha uga tagnaa maanta nuuro maxaan soo qaban haddaad tiraada heesaha waa fara badan yihiin fanaaniinta kalama dhacaan heesihii hore kuwii dhexe kuwii dambe waxaa jeclaan laha inaad soo qabatid qaaraa ka hela heesihii hore dad waa ka hela heesihii dhexe dad waa ka hela heesihii dambe dadaa ka hela heesihii maalmahan lasoo sameeyey marka bal waxaad soo qabataa mid ka mid a heesihii la sameeyey sideetamaadkii iyo sideetamaadkii heesihii kasii horreeyay toddobaatamaadkii iyo bal dhinacaas u yara gacan togaale waayahay waayahay waayahay caasha waa sida aad sheegtay heesta aan hadda hayno waa mid ka mid ah heesihii hore ee berisamaadkii waxaana ku luuqaynaya allah u naxariistay fanaankii weynaa xasan diireye faarax iyo heestiisii godob iyada ayaanan dhegaystayaasha uga tegi doonaa toddobaadka intaan mar kale barnaamijkan iyo kuwo lamida baan dhegaystayaasha ku kulmayno waxaan dhegaystayaasha leenahay ismaqal dambe oo xiise leh nabad ku waara isu soo noqod wanaagsan iyo ammaano allah
gashi laysku leeyahay talaaguraasha weeye abalkaad gelaysi kakaaleed gudaysa kala gooni weeyo ma gudboona laabad gabadh yahay iga gunuud waxbaan waxbaan uga gulee oo igago garkaalaha garkaayo garkaayo wadnaa sudhan ged baanu heesayaa ged baanu yeedhayaa hal ila guddoomiyo miyaanka gaabsada ged baanu heesayaa ged baanu yeedhayaa hal ila guddoomiyo miyaanka gaabsada waagii guduuti dabal dhacay adduunyada waanugu garaadsaday gaajay iyo raaxay geeriyo nolol iyo gelinba heerka taagan gabadh yahay ogaagiyo galabtii galabtii ku dhaaftaba gocashiyo bucliyo orod midna midna laguma gaadhin ged baanu heesayaa ged baanu yeedhayaa kal ila guddoomiyo miyaanka gaabsada ged baanu heesayaa ged baanu yeedhayaa hal ila guddoomiyo miyaanka gaabsada gobanimaadu waa shay gacan laysku siiya fula guul ma hoye gudcurko madowga gesigu habeenkii xidigaha ku guuday gabadh yahay gujaana waa la isugu la isugu garaaba adayguba ehay gabin caqligu ka caqligu kaana guure ged baanu heesayaa ged baanu yeedhayaa hal ila guddoomiyo aan ka gaabsadaa gedbaanu heesayaa gedbaanu yeedhayaa bal ila gudoomiyo miyaan ka gaabsadaa gaaliyo islaambu guurti u dhaxaysay mageefe uu ahaaye dadku ha uu iftiimi gartaa inaasan weynan allaa iiga geeye gabadh yahay gabadhiyo godob godob laguma naaxee garaabiyo waxgarasha la isugu la isugu gargaara gedbaanu heesayaa gebaanu yeedhayaa bal ila gudoomiyo miyaan ka gaa